laawintii cutubka labaatanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay wuxuu ku yidhi weliba waxaad ku tidhaahdaa reer binu israa'iil kuwa lakii reer binu israa'iil ka mid a ama shisheeyayaasha idin dhex degan ka mid a oo carruurtiisa molog siiya sida xaqiiqda kaas waa in la dilaa oo dadka dalka deggan waa inay dhagax la dhacaan oo anna qofkaas ayaan ka gees noqon doonaa oo isagaan dadkiisa ka dhex goyn doonaa maxaa yeelay wuxuu carruurtiisa siiyey molog oo sidaasuu meeshayda quduuska ku nijaaseeyey oo uu magacayga quduus ahna wax nijaasa kaga sheegay oo haddii dadka dalka deggan oo ay ninkaas indhahooda ka qarsadaan oo ayan isaga dilin markuu carruurtiisa molog siiyo markaas aniga ayaa ninkaas iyo reerkiisaba ka gees noqon doona oo isaga iyo in allah intii raacdaa inay molog u dabagalaan sida naagu ninkeeda uga dhilowdo waxaan ka dhex goyn doonaa dadkooda oo qof alla qofkii u jeesta xagga kuwa ruuxaanta leh iyo saaxiriinta oo iyaga u dabagala sida naagu ninkeeda uga dhilowdo sidaa xaqiiqada ah anigu qofkaas ayaan ka gees noqon doonaa oo isagaan dadkiisa ka dhex goyn doonaa haddaba isdaahiriya oo quduus ahaado waayo aniga ayaa rabbiga ilaahaynaa oo waa inaad qaynuunadayda dhowrtaan oo yeeshaan waayo anigu waxaan ahay rabbiga quduus idinka dhiga oo ku alla kiicaaya aabbihiis ama hooyadiis sida xaqiiqada ah waa in la dilaa waayo wuxuu caayay aabbihiis ama hooyadiis oo dhiigguusuna isagu dul saarnaan doonaa oo nin alla ninkii ka sinaysta nin kale naagtiis kaasoo ah kii ka sinaysta naagta deriskiisa sida xaqiiqada dhilayga iyo dhiladaba waa in la dilaa oo ninkii naagta aabbihiis la seexlaana wuxuu qaawiyey cawradii aabbihiis oo sida xaqiiqda labadoodaba waa in la dilaa oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa oo haddii ninla seexdo gabadh uu sadogu yahay sida xaqiiqda labadoodaba waa in la dilaa oo iyagu waxay sameeyeen wax qas ah oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa oo haddii nin nin kaleeto ula seexdo sida dumarka loola seexdo oo kale labadooduba waxay sameeyeen karaahiyo oo sida xaqiiqda waa in iyaga la dilaa oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa oo haddii nin wada guursado naag iyo hooyadeed taasu waa shar oo isaga iyo labadoodaba waa in dhammaantood dab lagu gubaa si aan sharu idiin dhex jirin oo haddii nin neef xawayaana kudo sida xaqiiqadaa waa in ninkaas la dilaa oo neefkana waa inaad gowracdaan oo naaguna hadday u dhowaato neef xawayaana oo ay u jiibsato naagta iyo neefkaba waa inaad dishaan sida xaqiiqadaa waa in labadoodaba la dilaa oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa oo haddii nin kaxaysto walaashiis oo ah ina aabbihiis ama ina hooyadiis oo uu cawradeeda arko oo iyana ay cawradiisa aragto taasu waa wax ceeba oo iyaga waa in dadkooda hortiisa laga gooyaa waayo isagu wuxuu qaawiyey cawradii walaashiis oo dembigiisana wuu qaadan doonaa oo haddii nin la seexdo naag xayl qabta oo uu cawradeeda qaawiyo wuxuu qaawiyey ishii dhiiggeeda oo iyana waxay qaawisay ishii dhiiggeeda oo markaas labadoodaba waa in laga gooyaa dadkooda oo waa inaadan qaawin habaryarta ama eeddada waayo kii saas yeelaa wuxuu qaawiyey xigaalkiisa u dhow oo iyagu waxay qaadan doonaan dembigooda oo haddii nin la seexdo naagta adeerkiis kaasu wuxuu qaawiyey cawradii adeerkiis iyagu waxay qaadan doonaan dembigooda oo waxay dhiman doonaan iyagoo gablana oo haddii nin kaxaysto naagta walaalkiis taasu waa nijaas waayo wuxuu qaawiyey cawradii walaalkiis oo iyagu waxay ahaan doonaan gablan haddaba waa inaad wada xijisaan oo yeeshaan qaynuunadayda oo dhan iyo xukuumadayda oo dhan si dalka aan idin geynayo inaad degtaan uusan idiin mantagin oo waa inaydnaan ku socon caadooyinkii quruuntii aan hortiinna ka eryayo waayo iyagu waxyaalahaas oo dhan ayay samayn jireen oo sidaas daraaddeed ayaan u karhay laakiinse waxaan idinku idhi idinka ayaa dalkoodii dhaxli doona oo hanti ahaan ayaan idiin siinayaa kaasoo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan waayo aniga ayaa rabbiga ilaahaynaa oo idinka soocay dadyowga haddaba sidaas daraaddeed waa inaad kala soocdaan xayawaanka daahirka iyo ka nijaasta iyo haadda daahirka iyo ta nijaasta oo waa inaydnaan nafihiinna wax karaayaha kaga dhigin xawayaan ama haad ama waxa dhulka ku gurguurta oo aan idinka soocay oo aan idhi waa nijaas oo waa inaad quduus ii ahaataan waayo anigoo rabbiga ahuba quduus baanahay oo dadyowgii baan idinka soocay si aad kuwaygii u ahaataan oo weliba sida xaqiiqdaa waa in la dilaa ninkii ama naagtii ruuxaan leh ama ku alla kii saaxira oo iyaga waa in dhagax lala dhacaa oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa